فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaah soo dhowaada dhegaystayaal qodobada caawa aad ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaa ka mid ah jufada abakar ee beesha mursade oo nabadoon cusub ku dooratay magaalada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kelimado ayaad maqli doontaan barnaamijka sidoo kale waxaan ku soo gudbin doonnaa bulshada ku nool magaalada muqdisho oo sheegay inay faa'iido badan ka dhalatay qaadla'aanta ka jirta muqdisho muddo shan maalmood ah waxaan idinsoo gudbin doonnaa aragtida dadweynaha ee ku aadan arrintan waa maxay fiise tarbiyo cilmi ahaan dhankee ayuu galaa sidee se u shaqeeyaa waxaan waraysi idinkaga haynaa khabiir muddo ka badan afartan sano ku soo jiray fiise tarbiyada qodobada waxaa kaloo ka mid ah dowladda federaalk oo ka hadashay dagaal shalay ciidamadeeda ku dhex maray magaalada muqdisho isna waa mid ka mid ah qodobada barnaamijka waxaan meesha ka marnayn wararka caalamka iyo xubinta faa'iidada caafimaadka
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت
waa hagaag marka hore waxaan barnaamijka ku bilaabaynaa wararka caalamka waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan beder haye cabdiraxmaan maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay kanaalka wararkii alkataib ayaa baayey gelinkii dambe ee maanta muuqaal lagu soo bandhigayo weerar lagu qaaday fadhiisinaya ciidamada dowladda federaalk ku leeyihiin duleedka xawaadilaya gobolka shabeellada dhexe muuqaalka ayaana wuxuu ku bilaabanayaa xilli habeenna oo ay rasaasta ciidamada mujaahidiinta ka duldhacayso xerada askarta dowladda federaalk ee xawaadiley
فرح على المعتدي كبر وجناب الاسلام يا الاحرار قدام مرة بقى مرة من الحمر العصبة الحال sida bacaaladood ayd ciidamada xasan sheekh maxamuud ayaa iskaga baxsanaya fagaaraha dagaalka iyaduna kaamiraday soo qabanayso godadkii ay ku dhuumaalaysanayeen oo ay ka carareen rasaastan ay ku haleelayso hoodka xawaadiley qeybaha dhexe ee filimka ay bayiseelka tayaba liqbeeriya ayaana waxaa lagu arkayaa meydadka askarta dowladda federaalk oo waran hoodka dhexdiisa inta muuqaalka uu socdaalka tayaba ayaa soo bandhigayso hubaadu fara badan oo ay ciidamada mujaahidiinta ka furteen askarta dowladda federaalk ee lagu weeraray xawaadiley gabagabada muuqaalka waxaa lasoo bandhigayaa maxbuus ka mid ah ciidamada xasan sheekh maxamuud ee lagu weeraray duleedka xawaadiley kaasoo ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab انفر مع اخوانك الاغيار لا تقبل العيشه المره لا تقبل الذل والاجرام
ciidamada yuhuudda ayaa shacabka ku dhaqan xerada nuurushamsi ku amray inay halkaas kaga baxaan iyagoona subaxii oo dhammaanta iskaga insixaabay xerada alfaaric ah ciidamada yuhuudda ayaa shacabka ku dhaqan xerada nuurushamsi ee dhacda waqooyiga daanta galbeed ee laysta ku amray in halkaas ay iskaga barakacaan oo yaadaan deegaanada kale ee daanta galbeed ilawarada ku sugan xerada ayaa waxay sheegeen in ciidamada yuhuudda ay halkaas ka bilaabeen weerar rasaaseen oo ay ku beegsanayaan shacabka xogaha xerada la geelaya ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in ciidamada yuhuudda ay burburiyeen guryo aad u fara badan isla markaana ay baarayeen dadka barakacaya ee doonaya inay ka baxaan xerada waxayna aadayeen dadka barakacayaasha saddex meelood oo kale ah magaalada dulkaram deegaanka canbaata iyo sidoo kale duleedka xerada nuurushamsi hay-adda dhakhaatiirta ayaa waxay sheegtay in dadka iminka ay ciidamada yuhuudda ka barakaciyeen deegaanadooda ay gaarayaan ilaa iyo soddon iyo saddex kun oo ruux dhanka kale subaxii hore maanta ciidamada yuhuudda ayaa waxay ku khasbanaadeen inay ka cararaan xerada alfaarica ee dhacda magaalada duubaas kadib koow iyo toban maalmood oo ay shacabka dhibaateynayeen wajahayeena dhiigba xoogan oo kaga imaanaya dhanka dagaalyahanada muqaawamada falastiin ciidamada suudan ayaa weerar ku qaaday fariisin ay maleeshiyaadka arsaf ku leeyihiin magaalada al khartuum ciidamada milatariga ee uu hogaamiyey cabdifataax al burhaan ayaa waxay arbacadii maanta weerar ku qaadeen saldhigii ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka dacmu sariic ama r s f ilo xog ogaala oo ku sugan gudaha suudaan ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in maleeshiyaadka r s f lagu weeraray fariisimo ay kaga sugan yihiin bartamaha al khartuum iyo sidoo kale bariga niil milatariga suudan ayaana lagu waramaya inay kasoo duulaan tageen saldhigii ay ku leeyihiin almaqran oo ku taala gagarka madaxtooyada si ay halkaas dib ugu laabtaan kadib markii ay dhammaystaan howlgalkooda sidoo kale waxay ila warido deegaankaa sheegaya in ciidamada suudaan ay la wareegeen xaafada dhowr oo ku yaala bariga webiga niil sida nasiim iyo alxaaji yuusuf tani ayaa imaanaysa iyadoo talaadadii shalay ahayd ciidamaday ku dhawaaqeen in dib ay ula wareegeen gacan keenta magaalada jiyaad oo dhacda waqooyiga gobolka aljaziira ahna magaalada ugu dambeysa ee gobolkaasi konton kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan magaalada caasimada ee al khartuum mas-uul yahuudi ayaa sheegay in xukuumadooday ku fashilantay xaqiijinta dhammaan hadaaftii duulaanka khaza tanii markii uu dhacay heshiiska xabad joojinta ee wada gaarin kooxda muqaawamada falastiin iyo maamulka yuhuudda waxa ay warbaynada yuhuud iyo siyaasiyiintooda sheegayeen inay ku fashilmeen dagaalka marinka khaza islamarkaana aysan gaarin mid ka mida ujeedooyinkii duulaanka oo ay ugu horeeyeen soo furshada maxaabiista qaab xooga iyo burburinta kooxda muqaawamada falastiin madaxa madasha cilmi baarista ee jaamacadda talaabiib ayaa sheegay inaysan marnaba dhadhamin guul wanaagsan oy ka gaarhin dagaalkii marinka khaza isagoona sheegay in shacabka falastiiniyiinta ay ku faraxsan yihiin guusha ay gaarhiin waa midaan horey loo arag dareenka guuldarrada ee aan wajahayno dadkana waxa uu caddaatay in xamaas aan lasoo gabagabini karin ayuu yidhi mas-uulkan yuhuudiga ah maruu la hadlayay wargeyska iyo diicooda xdhanooda tani ayaa ah xaqiiqa kale oo bannaanka keenaysa guusha la taaban kale ee u soo hoyatay shacabka falastiiniyiinta iyo muqaawamadooda kuwaasoo iskugu tageen galada caalamka ugu dambayntii shil ka dhacay waqooyiga ruwanda ayaa sababay dhimashada dad badan oo rikaab ah shil sababay dhimashada iyo dhaawac dad badan oo rikaab ayaa ka dhacay dalka ruwanda gaar ahaan degmada rolindo taasoo keentay in la xiro waddooyin ka soo galaya degmadaasi si loo samato bixiyo dadkii ku waxyeeloobay shilka shilkan ayaa dhacay kadib markii darawalkii waday baska uu lumiyey kontaroolka gaariga kaasoo ay saarnayeen in ka badan konton ruux oo rikaab ah xilli uu isku dayay inuu maro waddo aad cidhiidh u ah taasoo keentay inuu baska ku dhaca meel bohollawa ka hooseysa dadkii ku dhaawacmay shilka ayaa la geeyey xarumaha caafimaad ee ku yaala deegaanka uu ka dhacay shilka sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi dalka ruwanda sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun afariy labaatanka waxaa laga diiwaangeliyey dhimashada saddex boqol iyo konton qofood oo ku dhintay shilal gaari oo ka dhacay dalkaasi qiyaastan ayaana noqotay hoos u dhac boqolkiiba konton oo ku yimid shilalka waddooyinka markii loo eega sanadkii hore wararka caalamka dhegaystayaal caawanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qeybaha hore ee barnaamijka ayaan maraynaa jufada abakar oo ka mid ah beesha murasade waxay nabaddoon ku duubatay munaasabad ka dhacday magaalada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud munaasabadan ayaa waxaa kasoo qaybgalay waxgarad culimo uddiin ugaas martisharaf iyo maamulada wilaayaadka islaamiga ee galgaduud iyo shabeellada jufada ayaa munaasabadan nabadoon ugu dooratay macalin farxaan cabdi maxamed kaasoo bedelay nabadoon axmed jilacow jimcaale oo dhowaan geeriyooday waxaa kelimad kasoo jeediyey goobta qaar ka mid ah nabadoonnada jufada abakar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله waxaan sheegayaa beesha abakar majabe ee ka tirsan beesha saddex iyo sagaal ayaa maantay xafladan caleemasaarka ka soo qayb gashay waxaan ku jirnay dowro lix maalmood muddo ah lixdaas maalmood oon dowrada ku jirnaa waxaan xulahaynay oon beesha ka dhex raadinaynay ee naqiib aan soo doorannay oo si xurnimo leh aan u soo doorannay annagoo ah beesha abbakar majabe naqiibkaas magaciisa waxaa la yidhaah farxaan cabdi maxamed waxaan naqiibkaas ku soo doorannay in uu yahay macallin diinka islaamka in uu nagu hoggaamiyo annagoo ah beesha abbakar majabe waxaan u mahad celinaynaa dadka walaalka aan nahay wufuuddooda ka soo qayb gashay caleemasaarka naqiibka beesha abbakar ayaan u mahad celinaynaa oo ka timiday daafaha gobolkan galgaduud ka timiday ee ka soo qayb gashay xafladda lagu dooranayo naqiibka beesha abbakar majabe waxaan leenahay ragga naqiibada ah ugaas leh waxgarad leh culimo owdiin leh iyagana waa u mahad celinaynaa maadaama ay wakhtigooda noo soo hureen ee ka soo qayb galeen xafladda caleemasaarka alxamdulilaah ilaah baa horta mahad u sugnaatay mahaddaassoon bilow iyo dhammaad midna lahayn waxaan leenahay alxamdulilaah awalan horta mahadda ilaahay u sugnaatay kabacdina dadka muslimiinta oo meel walba ka soo qayb galay caleemasaarka naqiibka cusub ee beesha abbakar ayaan mahad celinaynaa safarka ay soo galeen waxaan leenahay jasaakala ajirlaha ka siiyo intaas kabacdi reer abbakar waxay fadhiyeen muddo badan sida odaasha horeba sheegeen ayaan koo dooraaya naqiib ay isku raacsan yihiin ama ay ku kalsoon yihiin haddana ah naqiib diinta islaamka ku hogaansha ama haddii maaragtahay dadnimadooda dhowre ayaan koo dooranaya insha allahu naqiibku way doorteen waxaan leenahay naqiib ku jira allah ka dhigaan leenahay tol ka yimid oo waddanka ka yimid daafaha magaalada iyo degmooyinka ka yimidne waxaan leenahay jasaakallah inay ka soo qayb galeen naqiibka caleemasaarkiisa way ku mahadsan yihiin waana ka sugayna naqiibkaas ee odagu hor xoogaay waa hafiye laakiin magaciisa waxaa la yidhaha faarax cabdi maxamed aa la yidhaha saas dadku inuu fahmaan la rabaa faarax cabdi maxamed waayo naqiibkaynu waxaan naha odayaasha inay la shaqeeyaan rabnaan naha anuguna insha allahu asoo nagu hogaamiyahay shareecada islaamka ayaan waxaan rabnaa anuguna ka odayaal ahaan iyo naqiib ahaanba inaan la shaqaynaan rabnaa ee inaan ka oday kala odaynaan rabnaa dadnimadayna iyo diintayna inaan kala odaynaan rabnaa waxaan marka aan ku soo gabagabayha naqiibka cusub waa naqiibkayna waana doorannay waana ku kalsoonnahay waana la shaqaynaa haddaan odayaalnahay haddaan dadweynena la shaqayhaynaa waxaana kula shaqayhaynaa diinta islaamka diinta islaamkana inaan kula shaqayno waa ku ballannay diinta islaamka marka garab iyo gaashaanan u nahay maadaama aan ku ballanno garab iyo gaashaanan u nahay waana la shaqayhaynaa diintana garab iyo gaashaanu nahay saasay nagu ogaahayaan dadweynaha ee ka soo qayb galay xafladan ama marti sharafkan ka soo qayb galay waxaan leenahay jasaakalla inkana khayrlaha siiyo munaasabadda waxaa kaloo ka hadlay waalig wilaayada islaamiga ah galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وبه نستعين على امور الدين والدنيا صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد الله سبحانه وتعالى اي امه الينا اولا واخرا بعد الله مشاركين يكو سو قيب غرياشا مناسبه على مسار كاه قيبه هذا كلا دون وعن لنا جزاكم الله خيرا culmaa udiinka iyo ducaadda salaadiinta iyo ogaasiida nuqabada iyo nabadoonnada dhallinyarada iyo mas-uuliyiinta guud ahaan oo munaasabadan runtii ka soo qayb galay oo si wanaagsanna u mushaarakeeyey dadkii kelimada lahaa dareenkooda iyo maaragtay wixii markaas u muuqday ka jeestay jazaakum allahu khayra jazaa intaas kadib beesha abakar abakar majabe waxay keeneen naqiib oo shareecada ilaahay ku hogaamiyo runtii jazaahum allahu khayran horeyaa waxay u doorteen muddo hadda lagu joogo afar sino naqiib meeshaan looga calaamo saaray naqiibkaasi muddo ayuu shaqaynayey runtii xilligaasi ballanqaadkii ay qaadeen oo maaragtay in naqiibka la shaqeeyaan shareecada ilaahay in lagu wada socdo oo ay ka dhabeeyeen naqiibkii geeriyooday naqiib axmed dilahow jimcaale isagoo nin odaya da ah aad iyo aad looga xasuusan karo xamladdii cadowga soo qaaday walaayaadkan ama gobollada dhexe gaar ahaan galgaduud ku soo qaaday doorkii iyo kaalintii markaasi cidda guud ahaan murunsade gaar ahaan ciddii asaga mas-uulka ahaa uga muuqday oo maaragtay muuqaaladiisii iyo hubkiisii iyo dharkiisii iyo aad iyo aad loo xasuusanaayo oo runtii jazaahum allahu khayran aad iyo aad baa ugu mahad celinaynaa si gaar reer abakar maantana hadda ayadoo waktigan kole la joogo fatro kala gelinin dhaqib cusub macallin qur'aan ah keensaday waa u mahadcelinayaa horta guud ahaan waddadaasi maanta oo ilaahay aan ka rajaynayno inaan ku kulansannahay inaan iskugu imaanay qabaa'il hadda yihiin mujaahidiintii dhammaan wilaayaadka islaamiga ah waxaan rajaynaynaa in arrintaas ilaahay noo adkeeyo annagana juhdigeedii dadaalkeedii oo la nimaadno ilaahay baa wejisanaynaa waxaan u dardaarmayaa marka naqiibka naqiib macalin farxaan cabdikariim moxamed awalan kolle saad arkayso nuqabo kale horta jirtay ogaas ayaa jiro si guud ahaan insha allahu tacaalaa waajibaadkaada waxaa ka mid ah inaad ummadda isku waddo dariiq ilaahayna aad ku waddo ummadda macnaha in laysku haayo midnimada aayadda meesha ka qoran wadajirka waa la rabaa wadajirkaas laakiin mid xaga inuu ahaadaa la rabaa waa inta hadda la sheegay dadka ay buraarujiyeen kitaabka ilaahay sunnadii nabaga maaragtay diinta ilaahay oo ballaaran in lagu socdo oo maaragtay marji ayada noo ah shuurada inaad badiso wadatashiga inaad badiso midnimada guud ahaan abakar lagu bilaabo ilaa maaragtay muransada iyo loqabaa'ilka kale nin anfaacad noqoto soo odayaasha ay tilmaameen waxaan kale ku darayaa waktiga hadda la joogo waa wakti aad iyo aad u dhib badan bimacnaa fidno badan ay jirto dhaqarta ay badan tahay cadowga nagu soo horjeedo oo fargelinta ay badan tahay oo maaragtay cadowgana hadda maanta wuxuu kaashanayaa dad annagana la mid ah oo soomaaliyeed maaragtay gobollada ku soo jeedo ayaa maanta cadowga la shaqaynaa la joogo marka fargelintoodu waa badan tahay dhaqartoodu waa badan tahay maaragtay waxaa la rabaa in maaragtay aan iska ilaalino gaar ahaan nuqabada laga rabaa oo naqiibka cusub ugu horeeyo ummad maaragtay banaanka lagu soo faragelinaayo oo mashaariic badan aan wada waa reer hibar reer hibar waxa dhulkan yimid waa ogtihin qadaayaadkaasna marka in la feejignaado insha allahu tacaala war waa akhyaarta iyo waxgaradka iyo mas-uuliyiinta akhiiran markan ka walaa'i ahaan annaga waxaan soo dhawaynaynaa naqiibka cusub naqiib macalin farxaan cabdikariim marka anagu waa soo dhawaynaynaa waana aqbalnay insha allahu tacaala waana la shaqayn doonaa ka gobol ahaan ka degmooyin ahaan ka tuulo ahaan insha allahu tacaala nuqabadiisu ku mid yahay insha allahu tacaala waxaana rabnaa inaan insha allahu tacaala tanshiid ahaan ama dhiirigelin aan u bilaabno waxyaalo kalen kolley waa waa usoo socdaan laakiin hadda waxay ugu talagalnay insha allahu tacaala u dhiibi doonaa ha soo istaago macalin farxaan ogaas adana soo istaag shee yuusuf soo istaag reeraba kale ala alaab kalen waa usoo wadaan oo maaragtay wixii ku socon lahaa laakiin hadda inta ma taagnaa aye la wareeg marka adaga adaa u dhiibaa بسم الله الرحمن الرحيم نو وكيل كأه وارجع ولايته قال جدود شاه عبد الله أبو خالد وعن كتاب كان إلهي كو رجينا يا كتاب كان كتاب كان وحوري هرتيس قبر نما رتي يا شالي رسول هرتيس قبر نما هين قبل يسوق نما هين هو اللي قردي جري كتاب كان كتاب كان لأنتي سودت دتكو قلني مكان بحان marka kitaabkaas in beesha mursado si guud si gaara beesha abakar looga qaado gudnimo looga ilaalsheeyaan kugu dhiiba ilaahayna loo- lagu addoomiye dadna ay ka diidaan addoonnimo أنا وكاجا قدوم baarak allah fiik. allahu akbar فرحان قدوس على فرحان عبد الكريم محمد وحان كو قدوسية كتاب كاس إلهي إنا تطبيقي السو كنا تطبيقي السو ومدى آه مسؤول كتو مسؤول كادي يعد الله لعدي شريعة الإسلام كهرت ماذا إنا تقيسها كبه ما هو أقل baarak allahu fiik raayada kusoo xij raayada u dhiib raayadan waxaa ku qoran laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuulullah raayadaas waxay diidan tahay marka shareecada ilaahay sharci aan ahayn ku caabudi mayna insaan ama xoog ha lahaado ama ha xoog yaraado ku caabudi maynay leedahay ma qaadata ugaas mursado ma u qaad وأقاضي baarak allah كان fiik قدوم baarak allah رأينا هو رأي التوحيد ك معلم رأينا المركز أركته قرقة أمان كافر waqaatiluhum xataa laa takuna fitna
raayadaan marka qof ama ha tabar yaraado ama ha tabar weynaado raayadaa qofkii abbashan waa qofaad oday ka tahay qofkii diidana cadowaa kuu qahe cadowaa cadowaa inaad ku noqoto lagaa raba qofkii u hoggaansan kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka waana ka liibaanaysaa waana ku liibaanaysaa allahu akbar ma ku aqbashay anna waa kuu guddoonsiiyey inaad kitaab qoragaas adan adan sanduuq gashan ee aad la socoto ee aad furmaha la aado ood kitaabka ilaahay inta dugsiga qof u dhiibto kabiir u dhiibtid inaad inaad kitaabka qoragaas aan ku godoon wabilahi tawfiiq Bosh, ku soo dar.
qoragaanu wuxuu ka mid yahay een, waxyaabaha Raaci.
mus- dadka Raaci.
jihaadiga iyo dadka kale lagu kala saaro ama ha la siiyo ama ha haysto ama ha lahaado waxyaabaha lagu kala saaro ku mid. marka qoragaa inaadan ka xishoonaa macallin ugu diido oo aadan gurka inta isqaadan ani adoo nabadoon maa qoraysi sidi karta qoragaan waxaa la rabaa inaad ku xisbayso inaad macruufka ku farta dadka.
Cidda ku hor Inaad kacdo.
munkar ku reebto caado aad ka dhigato inaad qoray sidato aniga macallinka berg waaba sacbuli waxaa ku dhacay inaan in lagu yidhaha la rabo ee aad tiraahid "Ah, xogo salaada usoo degdega maayo qoranka nadar ha wabilaahi tawfiiq ma ku aqbashay بارك الله فيك الله اكبر الله اكبر mas-uuliyiin kale ayaa munaasabadda ka hadlay habeen dambe ayaad ku maqli doontaan barnaamijka insha allah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse markan ku soo dhowaada xubinta faa'iidada caafimaadka iyo ditor maslax أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين إن عاو حلقة أنا وهنكو قادن دونا ميراها ليرادو أفكادها أفكادها أما ميراهن وحكمي ديهي cuntooyinka fudfudud isla markaasna aad ka heli kartid faa'iidooyin badan ee jirka bani aadamka Eh, haddaba eh, mirahan avakaadhaha eh, eh, mataqaana aadkii aadka u qiimaha badan Eh, waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa marka faa'iidooyinkiisa tirada badan ee caafimaadka qofka eh, muhiimadda uu leeyahay iyo waxyaalaha uu tari karo iyo meelaha aan ka heli karno iyo nafaqooyinka ku jira ayaan insha allahu tacaala aan ka hadli doonaa eh, mirahan avakaadhaha ee, wuxuu qani ku yahay ee, macdinta noocyadeeda kala duwan iyo nafaqooyinka sida vitaminada ee, macdinta ee, khaasatan ee, macdinta omega 3ga loo yaqaano Ee, sidoo kale dufunta ayaa fuul ka ah ama qaniyay ku tahay maadadan avokadaha Ee, sidoo kale maadadan waxay bixisaa ee, dhiigga xinjireynta Ee, vitamin k-ga ayay qani ku tahay ama qofka dhaawac hadduu gaaro inay isla markiiba ay bogsiiso ayay ay faa'iido badan ama ay qani ku tahay Ee, shaqooyinka marka ee, jirka bani aadamka ay u qabanayso isticmaalkeeda kadib ama haddii la isticmaalo waxyaalaha ay noo tari karto waxa ugu horeeya waxay yaraysaa eh, cholesterolka ama dufanta dhiigga raaca ayay hoos u dhigtaa isla markaasna ay dheelitirtaa eh, si gaar ah eh, cholesterolka noocyadiisa kala duwan eh, khaasatan nooca l d l-ka loo yaqaano ayay hoos u dhigtaa Eh, waxay jirka ka soo saartaa maadadan avokadaha ama mirahan avokadaha ee sunta jirka ama waxyaalaha loo yaqaano free radicals ayay jirka ka soo saartaa sunta ayay jirka ka soo saartaa Ee, waxay ka hortagtaa jirka ee, miisaanka xaddiga oo zaa'idka ah oo ku kordhaya ee, isla markaasna ay isku dheelitirtaa ay qofka ka dhigtaa qof oo balanced oo mataqaana jirkiisa uu yahay oo normalkii laga rabay ee, miisaankiisa qofka inuu tago Ee, sidoo kale waxay u fiican tahay haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinaya Ee, sababtoo ah waxaa ku jira ee, mirahan avokadaha macdin badan oo dhammaystiraya ee, hadba ee, haweenka uurka leh intay u baahan yihiin iyo vitaminada u baahan yihiin xilligaas uurka Ee, iyo sidoo kale xilliga ay nuujinayaan ee, vitaminaadka ama caanaha kobciya ama cunugaas wax u tari kara ayay bixisaa Ee, sidoo kale waxay kor u qaadaa een, awoodda ugxanta ee, ragga iyo haweenka laba nooc oo ah, ragga iyo haweenka intaba ugxantooda ayay kor u qaadaa Eh, mar way soo saartaa way siyaadisaa marna eh, vitamin ahaan ama eh, nolol ahaan ayay u kobcisaa saas daraaddeed marka faa'iido badanay inoo leedahay marka in laga faa'iidaysto eh, dadka ka cabanaya dhankaas inay eh, mirahan avokadaha ay badsadaan si ugxantooda ay kor ugu kacdo Eh, sidoo kale waxay hormarisaa eh, systemka dheefshiidka ama habdhiska dheefshiidka ayay hormarisaa waxa ugu muhiimsan dheefshiidka marka laga hadlaayo eh, caloosha inay samayso qashinsaar fiican ee aysan ku hakan wax mataqaana cunto ah ama qofka alool fadhi inuusan dareemin marka maadooyinka marka dheefshiidka u fiican waxaa ku badan ee, maadada fiberka la yidhahda xaddi badan oo fiber ah wixii ku jiraay had iyo jeer waxay u fiican yihin dheefshiidka ayay u fiican yihin saas daraaddeed marka maadadan marka ama mirahan ee, avokadaha waxaa ku badan maadada fiberka ayaa ku badan saas daraaddeed marka dheefshiidka wax badan ayay u taraysaa dadka marka caloosha laga haya ama dheefshiidkooda aada u liito shaqadiisa waxaa lagula talinayaa marka mirahan avokadaha inay badsadaan Eh, sidoo kale mirahan avokadaha wuxuu ka hortagaa eh, yacni waxyaalaha dhammaan eh, soo weerari kara caloosha caloosha waxay ka kooban tahay ilaa saddex qaybood Eh, qaybta diidinamkle qaybta kore eh, qaybta mindhecerka dhace dhexe iyo qaybta hoose mindhecerka hoose saddexdaas qeybay ka kooban tahay saddexdaa qayb cudurada soo wajihi kara dhanay u fiican tahay marka mirahan avokadaha haddii markaasi qabsin uu imaan lahaa haddii calool fadhi ay imaan lahayd iyo haddii infection uu ku imaan lahaa intaba eh, way u fiican tahay haddii badan qofkii ka isticmaalo insha allahu tacaala waxaan rajeynaa in wax badan eh, fiber uu ka heli doono Eh, sidoo kale waxay u fiican tahay eh, avokadahan caafimaadka indhaha ayay bixisaa wax badan oo ka mid ah vitaminaadka Eh, sidoo kale waxay ka hortagtaa alsarska eh, ka yimaada qoraxda iyo waxyaalaha kulul nabraha ama boogaha ka imaada eh, qoraxda iyo waxyaalaha kuleelka qofka isticmaala ayay u fiican tahay Eh, sidoo kale waxay ka hortagtaa osteobrosiska Eh, osteoboros waxaa loo yaqaana cudurada ku dhaca lafaha ee dadka lafaha daciifka ka noqda islamarkaasna jilca eh, kuwaasoo u fududaanaya inay si sahla ay ku jabaan ayay aada iyo aada ugu fiican tahay waxaana u badan dadkaas dadka ilmaha eh, joojiyey ama minaboska wax loo yaqaano khaasatan haweenka ilmaha joojiyey eh, ayay aada ugu fiican tahay isticmaalkeeda sababtoo ah lafihii ayay dhistaa waxay ka hortagtaa cuduradii soo wajahayay lafaha iyo maaragta kalagoosyada Eh, sidoo kale eh, mirahan avokadaha wuxuu ka hortagaa eh, cudurada ku dhaca dhiigga dhammaan eh, qaybahooda kala duwan hadday ahaan lahayd infectionka dhiigga hadday ahaan lahayd kuwa ku dhaca dhiigga eh, cudurada mataqaana dhiigkarka ama diabetic sokorta yacni dhammaan eh, syphiliska infectionada burseelaha dhammaan ayay u fiican tahay sidoo kale waxay ka hortagtaa depressionka waxaa loo yaqaana niyadjabka qofka ku dhaca ama hoosu dhaca maskaxdiisa qof ku dhaca ayay u fiican tahay qofkii isticmaalo in badan oo ka mid ah insha allah wuxuu ka fiicnaan doonaa depressionka ama hoosudhaca maskaxeed ee qofku uu dareemayo Eh, waxay sidoo kale hormarisaa maadadan en, ah, sida aan soo sheegnay dheefshiidka wax badan oo ka mid ah eh, kaligoosyada iyo mataqaanaa murqaha ayay ka hortagtaa cudurada ku dhaca cudurada loo yaqaano artritiska ama galaha ama mataqaanaa waxa loogu yaqaan af soomaaliga rheumatismada eh, ama waxyaalaha kale oo ay dadku u yaqaaniin riixda waxyaalaha la midka ah ayay u fiican tahay runtii Eh, sidoo kale waxay hormarisaa caafimaadka wadnaha iyo qulqulka dhiigga ayay aada iyo aada ugu fiican tahay waxay ka hortagtaa eh, cudurada ku dhaca eh, beerka eh, keliyaha eh, mindhecerada dhammaan eh, sidoo kale waxay mataqaanaa en, u fiican tahay nabraha inay deg deg ay bobsiiso ayay aada iyo aada ugu fiican tahay aada u mahadsantihin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag bulshada ku dhaqan muqdisho waxay sheegeen in faa'iido badan laga helay shanta maalmood ee ugu dambeysay oo aan wax qaad ah la arkin muqdisho waxayna muujiyeen dhibaatada uu qaadka ku hayo waddankeena soomaaliya waxa daciifka ka dhigayo jaad oo dib u dhiga waa jaad ka joojiya isaga dham aniga aniga aniga aniga aniga hadalkaygu saas waa maya Aka- waa waa garan jirnay gabaraa iigadi jirtan oo aan dhalay guriga iska seexan ninkii adaa ka yidhi iska joog guriga anaa ku biilaaye waxbana nagaba ba'in lacagaasa u daldalayna waa cunaynaa waa lacabaynaa waxaan ugu baaqaa ilaahay barya iska daya jaadka lugooyo waay jaad ma rabno yaa noola keenan lugooyo waay shicibku waa lugooye rubac labaatan soddon tamar mu hayn yaa noola keenan ebidkiisna ama la arkan ebidkiis aniga haddaa iigu dambaysay shalay iigu dambaysay shalay mana rabo hadda mana rabo shalaya waxaan ka bixiyey toban doolar mana rabo haa bab jaad toban doolar aan ka bixiyey mana rabo yaa haa ma- sidiisaba yaa noola keenanbo fasahaad waa yaa noola keenan la'aantiis waa noolaa karaa maku dhalanan hawayday uma dhalan makii dhalaysi jaad leeguma bilaaba caanaa leegu bilaabay qaadkan nabadanba ka helna markii la joojiya alxamdulilaah odayaal xaafadda joogaanba nafta noogu keenaanba marka waxaan ilaahay ooga mahadiyeynaa inuu weligiisba uu soo laabanin meeshan meelka si dheer aan ku ogahay muxuu faa'iido waddanka uu leeyahay aan hadda waa liisoo dirsada leebaan waa liisoo dirsada adeegan ka ahay haddana haddaa waay alxamdulilah timi shan doonta laga keenaas ya maya maya maya aanu mucuna aanu mucuna odayga abbee oo gadaay odayga abbeen hadda alxamdulilah baaba nabadaa laga helaa nabad أو مركز إيسا قضاء يقولون فان ما ما ما هذا اللي بخوفنا به هذا اللي بالعقد أو دقمة بدل العقد وأروريسا تطبعين هذه الشينا يعني أو بيل يو العقد إسكوا يسجلون فان هنا إسكدا يعني أو حياة وكلا إسماستان أو باخا يعني ولا عليه واي ساس معنا jaadka inuu maqnaado maslaxay noo tahay jaadka aniga waxaan dhihi lahay maqnaashiisa lasii xoojiyo jaadka magaalada waxa oo bahdilaya dadka dhallinyarada bahdilaya oo daqligeen bahdilaya jaadkaas waaye hadda dha iyo wixii qufsigii waxa dhanaa yaraanayo marka waxaan dhihi lahay magaalada jaadka in laga joojiyo magaaladii dadkii oo dhan neerfoosow ka dhigay marka waxaan dhihi lahay aniga shakhsi ahaanteyda jaadkaas in la joojiyo maslaxa u arkaa waxaana ganacsan jirnay qaadka haddana waxaa la rabaa in la baabi'iyo gebigiisa muddo saddex sana camal aan isticmaalaya jaadka wax aan ka faa'iidi male dhibaato mooye
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
barnaamijka qaybihiisa dhexe ayaan isla soo gaarnay haatanna waa maxay fiise tarbiyo cilmi ahaan dhankee ayuu galaa sidee ayuu u shaqeeyaa waxaan waraysi kala yeelanay nabadoon xasan nuur sabtow oo hawshan ku jiray muddo ka badan afartan sano wariyahna maxamed daahir cali sow ayaa sabtow waraystay xirfadiisa iyo sida uu ugu shaqeeyo bismillaah waa ku dhowahay idaacadda alfurqaan saaxiibaday walaalahay oo wakhti badan aan isla soo kifaaxnay waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu markaas kadib waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo fistarabi waxay tahay ee meelaha ay ka imaato iyo waxyaabaha keena inaan ka hadlaan jeclahay insha allahu tacaala waayahay xasan waa kala qaadaynaa marka in adoo aad umahadsan fisioterapy marka hore maxaa lagu tilmaami karaa
fistarabiya horta ma ahan cudur waa qofka dhaawac ama jug ama kala bax oo ku yimaado qofka marka qofka dhibaatada ku timaado ama dhaawac ku yimaado shaqada loo qabto a waxaa la dhahaa fistarabiya fistarbiyada meelo badan ay ka imaataa waayahay xasan waxaa ii sheegtay in fisioterabiyadu aysan cudur ahayn halkee ka timaada qofka halkee bay ka haleeli kartaa Een, meelo badan ay ka haleeli kartaa Een, waxay ka haleeli kartaa qofka asoo socdo ama ordaayo god ama kabtiisa laga doonto meeshaba ka bilaabataa fistarbiyada waxaa kaloo ka bilaabataa qof geed koray ama buur saaran ama taag koraaya kasoo dhacay iyadana way ka timaadaa isku dhac ka yimid laba qof ama madaxa ha isku dirsadaan ama een, xusulka ha isku dirsadaan kasoo qaad qof ordaayo aa luuqkaaga soo baxay markaasaad isku dhacdeen waxaa laga yaaba xusulkiisa inuu feerta kaa galo ama kalxanta taa ee kaa jabto oo jugkaa soo oo jugkaa soo gaarto Een, waxaa kaloo jugta ka imaataa god lugta ka- aad la gashid ama dhul aan sineen adoo ku ordaysid waxay ka imaataa sida orodada ama boodada dadka booda oo boodo sida ciyaaraha inta badan ee aad iyo aad ku- isku hoolo waajibka dhigtay ee ku dhacdaa xusulka jilibka canqowga hoose oo waxaa loo yaqaanaa kibil yaallaa qofka waxaa laga yaabaa haddaan laga saarin muddo sanad eh laba sano ee iska haysabo marka oo laga saarana isla waktigaasna caadi uu kusoo laabto marka waxyaabahaasoo idil een fisiterabiyadu waa ay gashaa saa ii sheegtay een mala isku qaldaa marka qofka fisiterabi u baahan ma ku qaldi karaa in cuduro kale ay hayaan S- dadka qaar waxaa arkaysaa romatism baa nahaya inay oranayaan haa horta fisioterabiyada wax joogta oo kuu haynayo waay wax markaa tigaayo markaa imaanayo oo kugu imaanayo ma ahan tan kale romatismada xiliya leedahay ma aha xili kasto in oo qofka ay hayso waqtiyada leeda maxaa kamid ah waqti subaxdii oo kale qabowaha qofka in oo meelaha eh, faraha iyo meelaha kala gursiya aada ugu badan tahay misigta maxooga laalaabatooyinkaay ku badan tahay xili kastana ma aha mid qofka eh, oo haynaysa haddii bahasha oo xili kasta ay noqoto markaas waxay u baahan tahay fistalbi waxaa jiro eh, seedaha oo qofka oo wax aga dhacaan ama jug aadan filnayni ay ku dhacaan Een waxaa ka mid ah labada dhinac oo jilbaha canqawiyada waxyaabahaas oo dhan aad iyo aad ay ay u gashaa waxaa kaloo jiro jilibka naftiisa xuub uu leeyahay xuubkaas haddii uu adkaado ama jilibka kala goysada ay wax gaaraan waxaa laga yaabaa qofkan inuu jilibku walaabi waayo xasan in marka daawo la cuno miyay leedahay oo la qaato mise qaab kale ayaa lagula tacaalaa waxaan ogaa in hawshan xirfadaadu ay tahay gadaal baan wax kaa weydiin doonaa laakiin een, ma leedahay daawo horta daaweyn oo fisioterabiyada lagu caabiyo kareemooyinaa jiro farsamaa la- aa loo samaystaa iyada waxaa inta badan waxay u baahan tahay jimicsi waxaa arkaysaa meesha shanshada la yiraahdo in qofka uu xataa salaadiis uu dukunaytaa laabi waayo jilibka haddii lagu dadaalo oo fisioterabio qof yaqaano oo helo caadi inuu kusoo laabto laakiin adigu daawooyin baa isticmaashaa oo dadka aad maraysaa in fisioterabiyada markaad u qabanaysid een, dalka dibaddiisa ka keenta mise adaa samaysid mid dibaddiisa laga keeno waa jirtaa mid ana aan samaystin waa jirta oo oo heelbar ah oo aniga aan samaysto laakiin daawada waxaa ka weyn qofka inuu yaqaano qaabka fisioterabiyada qofka loo bixinayo xataa fisioterabiyada lafteeda dhibaato waxay u keeni kartaa qofka marka qof aanan aqoonin uu qabto uu qabto waxay ugu keeni kartaa had kasoo qaad muruqyada ilaahay wuxuu u dhisay kor oo u qaaday had kasoo qaad marka oo faleeba lagu daraayo cirbada hoos maa la aadina mise koraa la aadina kor maxaa loo aadina wadnihii dhaqdhaqaaqi shaqada jirka dhan ah waxaa- waxay jirtaa koray jirtaa tan kale muruqana saas oo kale aa iyadan kor ay u shaqaysaa laakiin haddii muruqa oo kor shaqadiisa ay tahay haddaan hoos u celiyo hoos u deligo maxaa imaanaya marka dhibaatooyina meesha ka imaan karo waxaa kaloo jiro waxyaabo kale caadi soomaali iska riix iyo mataan iyo laga yaabo in oo muddo gaaban oo qofka uu ku daaweysmi lahaa in ay waqti dheer qaadato Een, xasan in hawshan in xirfadaada waaye waxaan arkaya dad kuu imaanaya oo aad la tacaalaysid kuwo badan ilaahi subxaana watacaala uu ku caafiyey xirfadan muddo intee la-eg baad ku jirtaa aqoonta aad u leedahay iyo khibradda aad u haysatid maxaad nooga sheegi kartaa horta khibradan aniga waxaa la shaqey jiray isboortiga dhakhtarka xulka qaranka soomaaliya ahay muddo badan ilaa wadamada dibadda waan tegey oo ciyaartooyda inta badan dadka oo dhakhaatiirta ka ah isboortiga dhiikarka iyo sokorta waa ku degdegaan sababta waxa waaye inta garoonka aad joogto naxtinaa ku jirta inuusan qof ku- waxyeelo kugu soo gaarin xilligaasaan soo bilaabay ilaa- goormay ku begnayd waxay ku beegnayd siddeetan iyo afartii aan kusoo biiray isboortiga dhakhtaraan u ahaa muddo badanna dibidaha waatay wadamo badan ama ha ahaato afrikaan eeshiyaan carabtan iyo iyo kuwan yurubka ah waa tagnay marka intada ku daaweysay fisioterabiyada ka war ma aragta adigu indhaha ma saarta ha maasha Allah, aad iyo aad dad hadda haddii ay i maqlaan waxaa laga yaabaa meelaan ku dambeeyo inaan la ogeyn oo hadda ay soo raadiyaan walow anigo saasaan ahay adaa saan ahayd adaa kan in ay dhahaan waa igu soo laabtaan waa laga yaabaa marka maxay isugu jiraan dadkaa daaweysay dadka daawe ciyaartooy dad shacab caadi ah caruur waa ku tegi doonaa qaabka oo dadka fisioterabiyada nafteeda waxay leedahay faa'iido badan qof waxaa jiro jugaa gaartay jugaa gaartay jugtii waa ku weynaatay marka waxawaay kalxantaan laabmaynin ama muruqii aan dhaqaaqaynin bosishinkii oo seedahaba iyo muruqaaba kala maqanbo isma wada shaqaynayaan marka qofka hadduu ku daaho oo aan laga daaweyn wuxuu kasban karaa qalliin inuu inuu galo marka haddii aad ka daahdid oo qofka oo aan islamarkiiba fisioterabia wax loo sameynin qofku hadhow wuxuu gaari karaa meeshiisa muruq inuu ku raysto ama seedi meesheeda ay ku adkaato markaas kadibna qalliin in oo uu galo qofka marka fisioterabiyada waxay ka hortegaysaa qofka inuu qaliin galo ama cudurkii ama dhaawicii gaari uu ku weynaado ada naftaada hadda maxamed ah markaad ii imaanaysid adoo jilbaha ku xanuunayo xanuun dareemaysaa ii imaatay alxamdulilah farsamaan aan galnay hadda si aad aad dareemaysid aad naftaada waad dareemi kartaa in alxamdulilah alxamdulilah maasha allah jazaak allah khayran xasan en marka si official maad miyaad ugu shaqaysaa oo buuxda fisitarabiyada si guud en talooyin dadka aad siinaysidna ma jira bismillah horta waxa waaye annaga talooyin waxaan soo jeedin lahaa dadka marka hore horta qofka oo bini'aadamka ah jirada meelo badan ugu imaataa inta badan soomaalida dhakhaatiirta way la taliyaan taladiina ma qaataan waxaa arkaysaa nin oo fiistarbi murqa xanuunay shaqul kulli wax daaweyn daroogo oo hadda oo wadanka aad iyo aad loogu soo biiriyey kaniyanihii la isticmaalo wax yaraa laga yaaba marka inuu u baahan yahay qofka qofka wax yar inuu u baahan yahay markaasaa ikaltuur wax mag- magacyo oo hadda aan la sheegi karin aa loo bixiyey ninka shan xab uu isku dhufsanaa cabad waa cabaa waa ku seexanaa beri haddana wuu u baahan yahay haddana qofaa waxaa arkaysaa isagoo iska caafimaad qabay muddo markuu weynaaday lugtii gacantii naafa oo kale ka noqoto naafina naafa waxaa lagu kasaa dareenka dhanaa dhimanaya gacantii dareenkeeda way joogtaa haddana naafay u egtahay taas wax yar oo fistir baa laga yaabaa u baahnaa.
inuu u baahnaa laga yaabaa oo laga daaweeyey waxaa kaloo arkaysaa qof salaada dukanaa jilbaha uusan laabi karin En xasan marka en fisitarabiyada en dadka qaar waxaan ku arkaa qalab bay adeegsadaan adiga sida ii muuqata hadda qalab ma isticmaashid oo gacantaada baad adeegsataa iyo khibradaada ma ku howlantaa marka inaad qalabyo heshid oo kale Ah, bismillah. qalabka wuxuu kuu fududeynaa xooga ay isticmaal lahayd wuu kuu fududeynaa laakiin qalabka farsamo ma ahan qalabka wuxuu u baahan yahay qof ku shaqeeyo farsamo qofka ku shaqeynaya taa inuu aqoon u leeyahay waxa uu uu qabanayo Ah, qalabka naftiisa uu u baahan yahay qalab iyo ma isticmaalo mana haysto insha allah mustaqbalka waxaan ridiin doonaa oo inaan ballaariyo oo aan shaqada aad iyo aad dadka u baahan aan ugu shaqeeyo dagaalada oo kale dhaawacda soo gaaro qofka waa la- ama waa la qalaa saadi aa istaagayso muruqi aan shaqaynaynin jilibkii aan laabmaynin oo waxyaabahaas waa ku imaan kartaa waxaa kaloo ku imaan kartaa qof jabay wuu jabay waa la kabay wuxuu u baahan yahay fiis tarbiya u baahan yahay guriga unbaa ku daaweysa gurigayga waan iskaga daaweeyaa qofka ilaa iyo waxaa laga imaadaa kurtiwaare kuunyo xataa xamar dad iga imaada waa arkay saako jilib dadka i yaqaano Way isoo raadiyaan.
way isoo raadiyaan qofka i aqoonin wax aqoon la-aan waa iftiin la-aan wallahi ma- magu isoo raadi karba qofka marka waxaa kaloo jiro oo dadka aan rabaa inaan u sheego caruurta oo kale caruurta haddii ay ku dhalato curyaannimo inta ay yaryihiin curyaannimada waa laga badbaadi karaa haddii ay fistarbiya helaan muruqaha qof yaqaano oo ilaahina uu garab galo insha allah waxaa rajeynayaa kusoo maray ma aragto waa isoo mareen ha caruur badan hadda mar dhow cunug meel oo aday laba sano jir camal ah marka dambe waxuu awooday inuu istaago markuu imaanayana xataa jilbaha ma ku soconayn ma guulguulinayn xabadkuu ku soconayo alxamdulilah marka waxaa waaye wax oo aad iyo aad oo wax looga qaban karo waaye cudur kastaba ilaahay daawo usoo dejiday laakiin annaga ma raadsano marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala dadka inay fursada ay ka faa'iidaystaan inta badanna in oo dadka aysan niyadda ka jebin oo markaan bisa cunugan curyaanu noqday inaan la dhihin oo dadaalkii lala yimaado ilaahina uu noo garab galo laa taqnaduu min raxmatillah ilaahay naxariistiisa ha ka quusanna cudur aan daawo lahayn magu jiribo ilaa malka muud maahan laakiin ilaahay hana haleeshiyaan leeyahay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku dhownahay dowladda federaalka ayaa ka hadashay ciidamo shalay ku dagaalamay gudaha muqdisho cabdifataax aadan oo ah afhayeenka booliiska dowladda federaalka ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen qaar ka mid a askarta maalintii shalay degmada cabdicasiis kula dagaalamay ciidamo uu watay taliyaha booliiska degmadaas afhayeenka ayaa ciidankan ku tilmaamay maleeshiyo lasoo abaabulay isagoo tilmaamay inay qayb ka mid a gacanta ku soo dhigeen dhammaan cid walba oo rabta inay wax dhistana go-aan maxkamadeed ay soo qaadanaysaa maxkamadda amarka soo bixinaysa dhammaan bulshada soomaaliyed waxaan leenahay khasaare wixii goobtaas ka dhacay waxaa mas-uuliyaddeeda dusha saaran doona cid kastoo soo abaabushay ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay gacanta ku hayaan maxaabuus ga- maxaabiis gaaraysa ilaa iyo saddex toddobay ahaayeen afar ka mid ah baxsatay oo ilaa hadda la daba joogaa kiiskana baaris ayaa socda waxaa jira dad soo abaabulay kiiskaas oo lacag ku bixiyey oo ciidankan ama dadka maleeshiyaadka ah hubkan adeegsanayay soo abaabulay dabada ka soo riixay looga hari maayo in maxaabiistan lasoo qabto ee maxkamad la geeyo ee waa liisoo diray ay dhahaan laakiin waxaan salka geyn doonaa cid walba ay soo adeegsatay maleeshiyaadkan hubka usoo dhiibtay goobteedan loogu tegi doonaa baaristana waa ay socotaa afartan eedaysanee maqan iyo dadka soo diray dhammaantoodba ciidanka booliiska soomaaliyed waxay diyaar u yihiin inay soo aruuriyaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي